asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qoysaska degmada dugsiga weynuski qofka idin soo wacaya waa dhaalib matalaya agaasimaha guud ee iskuulka weynuski shon mcmenen akhbaar muhiim ayaan idinla wadaagi rabaa midda koowaad waa xusuusin iskuulka waa uu sii wadi doonaa bixinta quracda iyo qadada isniin ilaa iyo jimcaha cuntada waxaad kasoo qaadataan wenuski family center oo brian community center ama iskuulka wenuski saddex saaci bar ilaa iyo afar saac subaxnimo kuwada sheekaysiga ama wax ka sugidda goobaha cuntada laga soo qaato lama ogola tan labaad waxaan go-aansanay inaan sii wadno qudaar bixista jimcaha koowaad iyo saddexaad ee bil kasta ilaa iyo dhammaadka sanad dugsiyeedka waan sii wadaynaa siismada qoysaska wenuski qudaarta fariishka ah taariikhooyinkan jimcahan bisha abril saddexdeeda abril toddobai tobanteeda bisha maajo shan iyo tobanteeda bisha juun saddexdeeda iyo isla bisha juun sagaal iyo tobankeeda teeda saddexaad waxaanu dhammaan ardayda j f k laga bilaabo kindergarden ilaa iyo ardayda fasalada shanaad iyo kuwa laga doorto dugsiga dhexe iyo ardayda dugsiga sare wari kale casharada u qeybin doona isniintan oo ku aadan bishan abril lixdeeda iyo talaadadan oo ah bisha abril toddobadeeda saddex saac subaxnimo ilaa iyo shan saac subaxnimo casharada waxaa lagu qeybin doonaa meesha cuntada laga qeybiyo oo u dhow gurigaada meesha aad hore uga soo qaadatay casharada hadday ahayd wenuski family center oo brian community center ama iskuulka wenuski haddaad wax su-aal qabtid fadlan si toos ula xiriir xiriiryaha iskuulka waad mahadsan tihiin habeen wacan oo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu